أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك wadkur xus id waqti qaalat ay tidhi almalaa'ikatu malaa'igtii yaa maryamu maryamay ina allaha alle istafaaki waa ku doortay wa daharaki waa ku dahiray waa ku nadiifiyey wastafaaki wuu ku doortay calaa nisaa'i alcaalamiin caalamka haweenkiisa korkooda ayuu kaa doortay yaa maryamu maryama ay uqunutii ateec lirabbiki rabbiga ateec oo caabud wasjudii sujuud warkacii rukuuc maca raakiciina kuwa rukuuco macooda xaalaa tahay waxaan ka soo baxnay aan ka soo hadlaynay noogu soo dambeeyey maryam sidii ay ku dhalatay iyo qoyskeeda iyo gurigii ay ka dhalatay iyo kafaaladeedii iyo umuurahaas nebiyullaahi zakariyana waa laga hadlay allah subxaanahu watacaala inuu ugu bishaareeyey wiil markuu alla weydiistay kadib halkanna marka waxaa laga gelayaa maryam iyo sidii ay ku dhashay nabiyullaahi ciisa dabadeedna qisadii nabiyullaahi ciisa ayaa la gelayaa marka allah wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtii ay tidhi yaa maryamu maryamay in allaha alle istafaaki waa ku doortay wa daharaki waa ku nadiifiyey oo wuxuu kaa nadiifiyey min masiisi rijaal rag taabashadood waqiila waxaa kaloo la yidhi min alxayd xayd buu kaa dahiray oo ma aynan xaydi jirin sidaasaa la yidhi ibnu catiya laakiin fi lmuxarar ilwajiiz wuxuu yidhi arrintaa daliilay u baahan tahay ayb wastafaaki wuu ku doortay calaa nisaa'i alcaalamiin uu kaa doortay caalamka haweenkiisa dhammaantood buu kaa doortay laba tafsiiraa ku jirta meeshaas marka caalamka in loo jeedo oo zamankeedii ama waqtigeedii caalamkii joogay ayb macna sidaas waaye macnaha kalena cumuumkaasba in loo dhaafo oo la yidhaahdo maryam haween dhammaantood baa laga doortay waxaana lagu doortay oo lagu khasisay laba ictibaar ictibaar waxa uu yahay laysa fi nnisaa'i imra'atun waladat bigayri abin caalamka lagama helayo haween dhashay aabba la-aan ilmo oo biduuni abin waa biduuni yacnii nin haween ilmo dhashay ma jirto dhankaas marka alla waa ku doortayoo khisiisadaas iyo arrintaas marka yacnii iyada u gaarka ah haadihi alkhisiisa ayuu ku doortay macnaha labaadna waxa ay tahay in la yidhaahdo ama ictibaarka labaad waliannahaa qubilat fi taxriir hooyadeed markay nadartay oy tihi innii nadartu laka maa fii batnii muxararan iyadoo gabar ah ayaa inay baytalmaqdis ka khidmayso oo ay markaa saafi u noqoto loo doortay lana aqbalay ayb waxayna ahayd walam yakun الtaxriiru fi اlinaah haweenka marka iyo masjid inay ka qidmeeyaan iyo looma yacni gaar yeeli jirin mana loo saafi garayn jirin hooyadeed markay rabbi barisay oy tuugtay alla subxaanahu watacaala wuu aqbalay oo iyadii marka inay noqoto qof sidaas ah oo nadarkaas laga yacni la aqbalay inay ka khidmayso beyt almaqdis yaa loo doortay ayb labadaas ictibaar baa marka iyada lagu gaar yeelay ayb sidaasaa marka uu leeyahay alwaaxidi fi tafsiirihi albasiid wadkur xus id waqti qaalat almalaa'ikatu malaa'igtii ay tidhi yaa maryamu maryamay ina allaaha alle istafaaki waa ku doortay oo waa ku xushay wa daharaki waa ku nadiifiyey oo wasakh iyo xumaan iyo rag taabashadeed ayuu kaa dahiray wastafaaki wuu ku doortay calaa nisaa'i alcaalamiina ayuu kaa doortay xadiidka nebiganad wuxuu ahaa khayru nisaa'iha maryamu bintu cimraan wa khayru nisaa'iha khadiijatu bintu khuwaylid bukhaariyo muslim baa soo saaray ayb haween waxaa u khayr badan maryam waxaa u khayr badan haween khadiija labadoodii marka khayr baa lagu sheegay maryam iyo khadiija tirmidi wuxuu wariyey isagu xasbuka min min nisaa'i alcaalamiin maryamu bintu cimraan wa khadiijatu bintu khuwaylid wa faatimatu bintu muxamed wa aasiyatu imra'atu fircawn ayb afartaas haween maryam khadiija faatima iyo aasiya imra'atu fircawn kuwaas ayaa haween kugu filan yacni khayr iyo wanaag ayb amaa xadiidka dhahayo khayru nisaa'in rakibna alibila nisaa'u quraysh haween geel fuulo waxaa u khayr badan haweenka quraysh axnaahu calaa walid waladin fii sigarihi wa arcaahu calaa zawjin fii daati yadihi xadiidkaas marka dee gadaashiisaaba waxaa ku jirta walam tarkab maryamu bintu cimraan baciiran qatu iyada marka kuma jirto haweenka geela fuulo ayaa la tartansiiyey kuwa quraysha u fiican baa layidhi ee maryam maba ku jirtaba iyada geel maba fuushaba oo haweenka markaa la tilmaamaya geela fuulo maahan iyada walam tarkab maryamu bintu cimraan baciiran qatu marka xadiidkaas ma la dhihi kara nisaau quraysh oo dhanaa ka fadli badan maryam lianna maxaa yeeley iyada maba ku jirtaba wax la kala fadilayo ayib yaa maryamu uqnutii lirabbiki yaa maryamu maryamay uqnutii ateec lirabbiki rabbiga ateec qunuudku waa alطaacatu walikhlaasu ayb iyo wاlqiyaamu lilahi tacaala uqnuti aطeec lirabbiki rabbigaa aطeec wasjudii sujuud warkacii rukuuc maca raakiciina kuwa rukuucaya la jirkood xaal aad tahay marka waxa soo socdo iyo calaaqada ka dhaxayso cibaado iyada in la faro maxay tahay macnuhu wuxuu yahay cibaado ayaa lagu gaaraa khayr iyo wanaag qofkuna derajo toosan iyo adduunyada haddii la rabo in wanaag iyo khayr fara badan iyo derajaad inuu helo waxaa ka sokayso rabbi inuu adeeco ciziga iyo sharafka meeshaas baa lagu gaaraa marka maryam waa la diyaarinayaa waxaa loo diyaarinayaa arrin culus ciise inay dhalayso arrintaasna arrin dadku isku khilaafi doonaan war badan ka imaan doono sabar badan u baahanayso aayad iyo mucjizad ay ka imaanayso ee qofka sidaas la siinayana waa inuu diyaar u yahay arrintaa xambaarkeeda waxayna ku xambaari kartaa inay daacada rabbi isu diyaariso ay kuna dadaasho ayb ibnu kathiir wuxuu leeyahay uma aqbara tacaala can almalaa'ikati anahum amaruuha bikahrati alcibaadati waalkhushuuci waalrukuuci waasujuudi wadda'bi fi lcamal lma yuriidu allah bha min almri aladi qadarahu allah waqadaahu mima fiihi mixnat lahaa ayb marka maadaama wax mixnad iyo imtixaan uu ku jiro ay soo socdaan qof marka de dul leh oo sabar leh waa la tarbiyeynaa marka waxaa lagu tarbiyeynaya daacada rabbibadi baa la leeyahay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya dee ilaahay agtiisa waxa ah waxaa lagu gaaraa oo keliya daaco asaga la adeeco bis unbaa lagu helaa ninkii adduunyo fiican rabo ilaahay ha adeeco ninkii aakhira fiican rabo rabbi ha adeeco cizi iyo sharaf ninkii rabo daacada rabbi buu ku helayaa macsi rabbi iyo lagu heli maayo yaa maryamu maryamay uqnutii adeec lirabbiki rabbiga adeec wasjudii sujuud lirabbiki u sujuud waayo warkacii rukuuc hadda waa la kala hormariyey laakiin kala horumarintaasi waawgu mudlaquljamci unbuu keenaa ee tartiib ma keenayo in sujuuddu horeyso ma keenayso warkacii rukuuc maca araakiciina kuwa tuka rukuucaya la rukuuc yani maca raakicaati lama dhihin lianna maca raakiciina caamsan maca raakiciin marka la yidhaha nimankay naagahaba waa soo gelayaan oo litaqliib maca raakicaat haddii la yidhaha waa naaga bis laakiin tacbiir marka fog baa ku jira dalika min anbaa'i lgaybi nuuxiihi ilayk dalika kaagaasi min anbaa'i algaybi geybka akhbaartiisa xaal ou ka mid yahay nuuxii waan waxyoonaynaa hi isaga ilayka adiga xaggaagaan u waxyoonaynaa wamaa kunta ma ahayn adiga ladayhim agtooda id waqti yulquuna ay tuurayeen aqlaamahum qalmaantoodu ay tuurayeen ayuhum liyanduruu say u fiiriyaan oo ay u arkaan ayuhum koodii yakfulu kafaalo qaadaya maryama maryam kafaalo qaadaya wamaa kunta ma ahayn adiga ladayhim agtooda id waqti yakhtasimuuna ay doodayeen fii kafaalatihaa ay ku doodaayeen halkanna marka qur-aanka shanigiisu inuu weyn yahay risaalada rabbi inay dhab tahay nebiga la siiyey oo rasuulku inuu rasuul dhaba uu yahay yay aayaddaani tusaysaa lianna laba shayba waa ka tusaysaa shayga koowaad waxa uu yahay ee nebigu kutub hore ma aqriyo oo waa nebi ummi ah oo aan waxna qorin waxna akhrinin iyagiina lama joogin oo qisadaani markay dhacaysa inuusan joogin waa la hubaa qisadaanina ma joogin rasuulka isagiina wax ma akriyo macluumaadkan intaan la eg say kusoo gaari karaan marka waa waxyi min allaahi tacaala ayay kusoo gaari karaan marka shaniga qur-aanku inuu weyn yahay nicmo alla siiyey nebiyullaahi maxamed ummaddaana alla ku sharfay ayay aayaddu tusaysaa ibnu caashuur fi tanwiir wataxriir waxa uu yidhi anaajiisha iyo kutubahan hadda ay haystaan kirishtaanku ma dhigayaan buu yidhi maryam dhalashadeeda siday maryam ku dhalata maryam ku dhalatay iyo xaalkeedu sidau ahaa iyo ma qorayaan keliya un qisada maryam iyo ciise waxay ka bilaabayaan gabar bikra-aba uur yeelatay bis halkaasay ka qabanaya taa marka maxay ku tusaysaa iyaga laftooda joogo waqtigii rasuulka joogay in cilmigoodu qabyo yahay iyagoo marka isfaaninayo kitaab iyo waxbaa naqaanaa isdhahaya baa nebigan jaziira alcarabiya kasoo baxay kutub hore aan akhrisanin ee waxba aan aqrin karin yaa wuxuu ka warramayaa wixii ayagu ay ogaayeen iyo ka badan hada yadullu calaa sidqi nubuwatihi waa calamun min aclaami nubuwa dalika kaagaas min anbaa'i algaybi waxa maqan oo dadka indhahooda iyo cilmigooda iyo quluubtooda ka maqan akhbaarteeda xaal uu ahaaday nuuxii waan waxyoonaynaa hi akhbaarta yacnii shaygaa baan waxyoonaynaa ilayka adiga xaggaagaan kuu waxyoonaynaa dalika waa mubtada nuuxiyihina waa qabr jaariya majruurkanna waa la xaalaynaya xaalow wamaa kunta ma ahayn adiga ladayhim ay cindahum iyaga agtooda ma ahayn id waqti yulquuna ay ridaayeen aqlaamahum qalinyaalkooda liyanduruu say u fiiriyaan baa u qadaran ayuhum koodii yakfulu kafaalo qaadaya maryama maryam qisadana xalay aan ka soo hadalnay oo maryam markay la dhalay waa la duuduubay hooyadeed maray ku duuduubtay waxay keentay baytalmaqdis nimankii markaas joogay ee zakariya uu ka mid yahay nebiyullaahi zakariya ayay dhex dhigtay iyaguna marka waxay yidhaahdeen kii qaadi lahaa ayay ku doodeen zakariya damcay inuu qaado habaryarteed maadaama uu qabo waa diideen oo waxay yidhaahdeen gabadhan waxaa dhalay imaamkeennii salaaduu ka bixin jiray aabbaheed cimraan marka way weyneyn jireen ninkaa marka weyn maadaama uu dhalay innaga dhan baa rabna xanaanadeeda markaasay waxay ku waa isu tanaasuli waayeen wuxuu ku dhammaaday marka garsoorkoodii inay qori tuurtaan qalmaantii marka ay towreedka ku qori jireen bay kuayay ku qori tuuran jireen marka webiga urdun ayaa markaa waxaa la yidhi yay yimaadeen qalinkiiba nin walbaa marka qalinkiisiibuu tuuray dhammaantood marka qalmaantoodii biyihii baa la tegay oo qaaday qalinkii nabiyullaahi zakariya marka laga reebo oo isaga mar walbaa waa soo taag waa soo taagan yahay saddex jeer bay tuureen waa soo taagan yahay qalinkii nabiyullaahi zakariya sidaas ayuuna ku kafaalo qaaday aayadda marka macnaheedu meeshaas wamaa kunta ma ahayn ladayhim iyaga agtooda ma aadan ahayn id waqti yulquuna ay tuuraayeen aqlaamahum qalmaantooda liyanduruu say u eegaan ayuhumkoodii yakfulu kafaalo qaadaayo maryama maryamo kafaalo qaadaayo wamaa kunta ma ahayn ladayhim agtooda id waqti yakhtasimuuna ay doodayeen oo ay ku doodayeen fii kafaalati maryam maryam kafaalo qaadkeeda ay ku doodayeen adiga markaa ma ma ogeyn agtoodana ma ku sugnayn saas waa la leeyahy ayb halkan marka ibnu kathiir wuxuu yihi waqad dakara cikrimatu ayضa wasudiyu waqataadatu warabiicu bnu anas wagayru waaxidi dakala xadiidu bacdihim fii bacdi anahum dahabuu ilaa nahri اlurdun wاqtaracuu hunaalika cala an yulquu aqlaamahum fiihi faayuhm yahbutu fii jaryati اlmaai fahuwa kaafiluhaa kaas baa kafaalo qaadayo zakariyowna noqday qaala allahu tacaala marka alla wuxuu yidhi id qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu udkur xus id waqti qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtii ay tidhi yaa maryamu maryamay ina allaha alle yubashiruki wuu kuu bishaaraynayaa bikelimatin buu kugu bishaaraynayaa kelmad kelmadda oo minhu alle xaggiisa ka ahaatay ismuhu magaciisu almasiixu uu yahay kii dhulka dhan camimaayey ama almasiixu kii masixidda badnaa oo wax allaale wixii uu masixo ay raysanayeen dayb ciisa bnu maryama ah ciisihiina maryamo ahaana ah wajiihan xaal uu yahay weji iyo sharaf mid u saaxiiba fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waalaakhirati aakhirada dhexdeeda wa min almuqarabiina kuwa la dhoweeyeyna xaal uu ka mid yahay wa yukallimu xaal uu la hadlayo annaasa dadkii uu la hadlayo filmahdi dharabta dhexdeeda uu kula hadlaayo wa kahlan wa filkuhuulati garmadownimada dhexdeeda xaal uu kula hadlayo wa min alsaalixiina kuwa susuubanna xaal uu ka mid yahay halkan marka waxaa ka bilaabmayso sidii nabiyullaahi ciisa ku dhashay alla marka wuxuu leeyahay udkur xus id waqti qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtii ay tidhi yaa maryamu maryamay ina allaha alle yubashiruki wuu kuugu bishaaraynayaa bikelimatin buu kugu bishaaraynayaa kelmad kelmadda oo minhu alle xaggiisa ka ahaatay kelmadda marka nebiyullaahi ciisa isaga kelmad maaha kelmad alla ma aha leanna kelmadda alle sifo ilaahay leeyahay waa nabi ciisena waa makhluuq sifa alla ma aha bikelimatinta macnaheeda qataada iyo mufasiriintu sida ay ku fasirayaan mid kelmad alle ku samaysmay kelmadda uu ku samaysmayna waa kun ayay ahayd in allaha alla yubashiruki wuu kuu bishaaraynayaa bikelimatin buu kugu bishaaraynayaa kelmadda oo minhu min allahi ilaahi xaggiisa ka ahaatay jaari majruurka marka waa sifo ismuhu iyo almasiixuna mubtadaya khabar waay ismuhu magiciisu almasiixu uu yahay masiix marka sababta loogu bixiyey macnay macnayaal badan baa ku jira waxaa ka mid ah likahrati siyaaxatihi socodkiisa dhulka uu ku socdaa aada u badnayd wa qiila innahu kaana masiixa alqadamayn labadiisa lugood waa masaxnaayeenoo meel soo taagan iyo meel god a ma lahayn raysma gaarta iyo ma lahayn sidaa waa la yidhi wa qiila liannahu kaana idaa masaxa axada min dawi lcaahaati bari'a biidn illaah qof aafow saaxiiba hadduu saa u masaxo waa raysanaya sidaana waa loogu bixiyeyna waa la yidhi ayb ayb ismuhu magiciisu almasiixu uu yahay masiix ciisa bnu maryama ciisihii ina maryama uu yahay magaciisu ama ciisa ciisaa ah ibnu maryama ah marka ciise bnu maryama bedelna waa laga dhigi karaa catfubayaanna waa ku bannaanta ayb marka tarkiibka minhudaasna waa sifa oo bikelimatin bay nacti ka tahay ismuhu iyo almasiixuna mubtadaya khabar waaye ciise bnu maryamana ciisaha ama bedel ka dhig ama cadfu bayaan ka dhig labadaba waa bannaan tahay wax walboo bedel ku bannaan cadfu bayaanna waa ku bannaan yihiin ilaa laba mas'ale meelahaasay kasoo reebaan wa saalixan libedeliyatin yuraa fii ayri fii hayri naxwi yaa ghulaamu yacmuraa ayb wajiihan xaalo waa iyadana wajiihan xaal uu yahay daa wajaahatin sharaf mid u saaxiiba fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaakhirati aakhirada dhexdeeda adduunyadana waa rasuul alla soo diray aakhiradana waxaa weeyaan rususha marka shafaacaysuu ku jira wa min almuqarabiina kuwa la dhoweeyey xaal uu ka mid ahaaday cunug marka tilmaantiisu sidaa tahay baa ila ayaa lagugu bishaaraynayaa baa layidhi wayukallimu weli waa xaalo wayukallimu xaal ou la hadlayo annaasa dadka waxay ku awilan tahay marka wa mukalliman wa mukalliman mid la hadlayo xaal uu yahay wayukallimu xaal ou la hadlayo annaasa dadkii filmahdi dharabta dhexdeeda u kala yacni u kula hadlayo dadka marka filmahdidaasna wayukallimu in laysaga tacallujiyo iyada lafteeda in laga dhiga xaalo oo macnuhu yahay wayukallimu xaalow la hadlayo annaasa dadkii filmahdi xaala kownihi filmahdi uu ku sugan yahay ayb isagoo dharabta ku sugan waa kahlan garmadoow xaal uu yahay marka de markuu dharabta ku sugan yahayna ou la hadlayaa mucjizatan wa aayatan waa mucjize iyo calaamad iyo irhaas xalay irhaasaadkii aan sheegaynay ka mid tahay leanna nabiyullaahi ciisa markii la dhalayba waa hadlay qaala inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nebiyan buu yidhi marka waxaa weeyaan marka min irhaasaatihi nabiyullaahi ciisa khawaariqulcaadaadkii la siiyey qabla qabla bicatihi bay ka mid tahay wa kahlanna waxaa weeyaan marka de rasuulnimou ku hadlayaa markaas ayb ay fii xaali sigarihi mucjizatan wa aayatan wa fii xaali kuhuulatihina wou hadlayaa xiina yuuxi illaahu ilayhi bidalika wa min asaalixiina kuwa suusuubanna xaal ou ka mid yahay ibnu kathiir wuxuu yidhi lahu cilmun saxiixun wa camalu saalixun cilmi sax ana waa haystaa camal suubanna waa haystaa dadku marka sharafka ay leeyihiin labadaanu ku xiran yahay cilmi saxiixa iyo camal saalix ayb wa yucallimuhu lkitaaba wa yucallimu xaalow barbarayo alkitaaba kitaabka qaalat rabbi anaa yakunu lii waladun qaalat waxay tidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow annaa min ayna xaggeebaa yakuunu ou ahaanayaa waladun walad lii aniga ou iigu ahaanayaa cunug walxaal lam yamsasnii ounan i taabanin basharun bashar iyadoo qofna aynan i taabanin qaala wuxuu yidhi alle kadaaliki alamru arrinku kadaaliki sidaadaasoo sheegayo yakhluqu alla waa abuurayaa maa wixii yashaau ou doonayo abuurayaa idaa haddii qadaa ou xukumaayo amran amar fa inamaa wax kale maahane yaquulu lahu wuxuu ku dhahayaa arrinkaasi kun ahaaw fayakuunu waa ahaanayaa shaygi maryam markii sidaa lagu yidhi iyadoon shaki iyo ictiraad aan ka ahayn ayay su-aalaysaa qaabka ilmo ugu sugnaanayaan iyadoo hadda aan nin ounan taabanin qaalat waxay tidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow annaa min ayna xaggeebaa yakuunu waladun cunug ou ahaanayaa lii aniga iigu ahaanayaa walxaal lam yamsasnii iyadoo aynan itaaba ounan itaabanin basharun bashar qaala wuxuu yidhi almru arrinku kadaaliki sidaadaas allaahu alle yakhluqu waa uumayaayo waa abuurayaa maa wixii yashaau uu doonayo marka culimmada mufasiriintu waxay dhaheen zakariya markii laga hadlaayey kadalika allaahu yafcalu maa yashaa halkaana yakhluqu maa yashaa baa layidhi xikmadu marka maxay tahay waxay yidhaahdeen qof mubdil ah shubha yar si aynan ugu sugnaanin leanna nasaaradu waxay aaminsan yihiin ciise inuu ilaah yahay wiil alle inuu yahay waxaa la leeyahay sidaas ma ahane waa la abuuray abuurisaa la abuuray shubha marka ma jirto waa samaynaa lama dhihina waa abuurayaayan marka ciise inuu makhluuq yahay bay tusaysaa halkaas marka ibnu kaiir wuxuu yidhi walam yaqul yafcalu kama fii qisati zakariya bal nasa haahunaa calى anahu yakhluqu lianlaa yabqa limubdilin shubhatun qof mubdila saynan shubha ugu harin waakada dalika biqowlihi ida qadaa amra fainamaa yaqulu lahu kun fayakuun idaa haddii qadaa u xukumaayo amran amar arin fainamaa wax kale maahana yaquulu lahu wuxuu ku dhahayaa uu u oranayaa shaygaas kun ahaw fayakuunu shaygii waa ahaanayaa wa yucallimuhu lkitaaba wa yucallimu wou barayaa alle hu ciise ayuu barbarayaa alkitaaba alkitaabata yacni farta ayuu barayaa waalxikmata xikmada ayuu barayaa wtawraata towreed buu barayaa walinjiila injiil buu barayaa marka wa yucallimuhuna waa la akriyey wa nucallimuhuna waa la akriyey wa yucallimu wou barbarayaa rabbi hu ciise alkitaaba kitaabka meeshan waxaa laga wadaa alkitaabata aldaahiru ana almuraada bilkitaabi haahunaa alkitaabatu qoraalka ayaa loo jeeda walxikmata xikmadii ayuu barayaa xikmadana suurat lbaqara aan kusoo marnay ayib yani xikam alle xaggiisa looga waxyoonaayo oo markaas aan qur-aan aan waxyi markaas oo aan ahayn waxyi sida injiilkaoo kale aan ahayn watawraata towreed ayuu barayaa nabiy llaahi ciisa marka towreed buu aada u yaqaanay kitaabka axkaamta uu ka fiiriyana wuxuu ahaa towraat leanna reer bani israa'iil baa loo soo diray nabiy llaahi ciisa walinjiila injiil ayuu barayaa waa kitaabka isaga lagu soo dejiyey injiil marka wacdi iyo raqaa'iq iyo ayay lahayd ayay u badnayd towreedna marka axkaam iyo iyo isugu jirtay iyo wacdi intaba watawraata ayuu barayaa walinjiila injiil buu barayaa wa rasuulan wayajcaluhu wuxuu ka yeelayaa rasuulan buu ka dhigayaa warasuulantaa marka in loo soo qadaro wayajcaluhu ama wanajcaluhu haddii qiraa'adii wanucallimihu lagu socdo wanajcaluhu baa loo soo qadara wa yucallimuhu haddii lagu socdona wayajcaluhu baa lasoo qadaraa bilyaa ayb icraabaad kale iyana waa jiraa warasuulan iyo lagu icraabo midaanaas u sahlan ayb wayajcaluhu alla wuxuu ka dhigayaa rasuulan rasuul buu ka dhigayaa ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil inta xaggooda ayuu rasuul uga dhigayaa annii naatiqan xaal uu yahay mid dhawaaqayo muxuu ku dhawaaqayaa annii biannii aniga qad ji'tukum waxaan idinla imid biaayatin mucjizo ayaan idinla imid aayadoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay ayb biaayatin marka ji'tukum lagu tacallujiyo ama in la yidhaaha annii anigu qad ji'tukum waa idiin imid biaayatin xaal aan aayad ku dheehanahay mucjizo anoo wato mucjizada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay annii biannii anigu akhluqu inaan abuurayo annii biannii aniga akhluqu waan suuraynayaa lakum idinkaan idiin suuraynayaa min adiini dhoobada xaggeeda hay-atan ama suuratan suurad ayaan suuraynayaa suuradda oo ka hay-ati dayri shimbir oo kale ah fa anfuqu waan afuufayaa fiihi suuradaa dhexdeedaan afuufayaa fa yakuunu wuxuu ahaanayaa dayran shimbir buu ahaanayaa biidni illaahi ilaahay idinkiisowna ku ahaanayaa shimbiro ayay ahaanayaan daa'iran fa yakuunu daa'iran haddii la yidhaha naafica akrinaya marka shimbir buu noqonayaa jinsigaana markaas loo wadaa dayranna marka waa shimbiro biidni illaahi ilaahay idinkiisowna ku ahaanayaa wa ubri-u waan beri yeelayaa waan caafinayaa alakmaha indhala-aanta midka ku dhashay wal abrasa bariska midka qabo wa uxyii waan noolaynayaa almowtaa kuwa dhintay biidni illaahi ilaahay idinkiisaan ku noolaynayaa wa unabbi'ukum waan idinkugu warramayaa bimaa waxa ta'kuluuna aada cunaysaan hadda iyo wamaa waxa taddakhiruuna aada kaydinaysaan fii buyuutikum guryihiina aa ku kaydsanaysaan dayib oo idin yaalla guryaha inna fii daalika kaagaas la-aayatan baa ku sugan aayad iyo mucjizo calaamad baa ku sugan lakum idinkay idinkugu sugan tahay inaad wax ku fahamtaan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina mu'miniin wa musadiqan biannii qad ji'tukumtii iyo in lagu la raaciyo waan idiin imid musadiqan anoo rumaynayo limaa beyna yaday horteyda wixii ahaaday anoo u rumaynayo min atawraati towreed ah ayb wa ji'tukum waan idiin imid musadiqan xaal aan ahay ku u rumaynayo limaa waxa beyna yadaya horteyda ahaadayoo min atawraati atowreed waliuxilla iyo inaan idiin xalaaleeyo lakum idinka bacda aladii kii qaarkiis xurima la xarimay calaykum korkiina laydinka laga xarimay wa ji'tukum waan idinla imid biaayatin baan idinla imid min rabbikum aayadda oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay fattaqu llaaha alla ka cabsada wa atiicuuni aniga iga dambeeyo ee adeeca ina allaaha alle rabbii rabbigay weeyaan wa rabbukum rabbigiin waaye facbuduuhu caabuda haadaa kan siraadun jid waayo mustaqiimun toosan mucjizaadkii marka nebiyullaahi ciisa la siiyey bay aayaduhun ka warramayaan alla marka mucjizaadkaasna nebi walbaa zamankii uu noolaa dadku wixii ay xiisay jireen oo ay jeclaan jireen oo isku qadarin jireen ayaa mucjizada la siinaya nooceeda uu ku saabsanaan jiray xilligii nebiyullaahi muusa sixirka aada caan u ahaayo laysku qadarin jiray marka mucjizadii nebiyullaahi muusa waxaa laga dhigay nimankii saxarada ahaa wixii ay la yimaadeen wax afka u dhigtay markaasay rumeeyeen saxaradii maxaa yeelay waxay garteen waxaani sixir ka weyn waqtigii nebiyullaahi ciisana daaweynta iyo culumtan dibiga iyo caafimaadka ayaa aada dadku u jeclaayeen iyagaasaa marka dadku ay aada iskugu qadarin jireen marka nebiyullaahi ciisa waa la soo saaray cudurro qof takhtara uusan ku riyoonin xataa ama ku fakerin ayuu marka daaweyn jiray oy ka mid tahay qof indhalaan ku dhashay nuurkii iyo indhihii iyo loo soo celiyey qof dhintay qabrigii in laga soo bixiyo wax dakhtar sha'nigiis maaha ninkii marka wax daaweyn jiray wuxuu garanayaa arrinkan arrin alle xaggiisa ka socdo inuu yahay ayb macnahaasuu marka tilmaamayaayo alla wuxuu leeyahay wa rasuulan baan ka yeelaynaa ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil xaggooda annii biannii aniga qad ji'tukum waan idinla imid biaayatin baan idinla imid aayad aayadda oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay annii biannii aniga akhluqu waan suuraynayaa lakum idinkaan idiin suuraynayaa min addiini dhoobada xaggeeda ama dhiiqada ka hay-ati dayri shimbir shimbiro qaabkeed oo kale fa anfuku waan afuufayaa fiihi suuradaa dhexdeedaan afuufayaa fayakuunu wuxuu noqonayaa dayran shimbiro biidni illaahi buuna ku noqonayaa meeshaan marka ka hay-ati dayri jaari majruurkan waa nacti waxaana lasoo qadarayaa annii akhluqu lakum min addiini hay-atan ama suuratan ka hay-ati dayri oo kale ah fa anfuqu waan afuufayaa fiihi dhexdiisa fayakuunu wuxuu ahaanayaa dayran shimbiro daa'iran haddii la dhahna shimbir mid duulay biidni illaahi ilaahay idinkiisa marka biidni illaahi meesha waxaa loo keenay tilmaamahan cid dhimatay in la nooleeyo qof in la caafimaad siiyo in dhoole in dhalaan ku dhashay in la raysiiyo sifaad alla leeyahay ayb marka haddii biidnillaahi aan lagu darin meeshaa marka waxaa ka imaanayso ciisaaba marka dee ilaahnimaaba marka yacnii nimankii nasaarada waxay u xujaysteen yaa wax nooleeyay dheheen alle ciise wax ma nooleeyey mase ma noolaynin haa waa nooleeyey de maxaa u diideysaan inuu ciise ilaah yahay dheheen aayadahan marka waxay tilmaamayaan marka ciise isagu inuunan wax nooleynin qudratiisa iyo awoodtiisa inuunan wax ku nooleynina biidni illaahi baa daba taala mar haddii idinka alle iyo amarka alle uusan ka maarmin oo amarka alle una wax ku nooleyn karo nooley marka la yidhaha un uu nooleyn karo waxay ku tusaysaa marka ciise inuu ahaa addoon la amraayo idinka allena uunan ka baxsanayn kuwa hadda iyagu waxaaba jira dhahayo qof baa wuxuu soo nooleeyey qof dhintay ama xoolo dhintay buu soo nooleeyey markaasuu yidhi qum biidni illah biidni illaahi xaggay u socdaan kuwaas marka waayi waayu kufrin wa shirkin acdamu min hada in la yidhaahdo wax dhintay baa la soo nooleeyey idin allana ma ku jiro sheikh baa wuxuu yidhi soo kac aniga idinkeyga ku soo kac idin alla maya dadkaasi rabbi miyay garanayeen fayakuunu wuxuu ahaanayaa dayran shimbiro biidni illaahi ilaahay idinkiisa ayay ku ahaanayaan wa ubri-u waan caafimaad siinayaa oo waan shaafinayaa waa beri yeelayaa al akmaha midka indhala-aanta ku dhashay wal abrasa midka bariska qabo cudur maqaarka ku dhacow dayib oo jirka dhanba uu qofka la bedelmaayo daawona ma leh wa uxyii waan noolaynayaa almowtaa kuwa dhintay biidni illaahi ilaahay idinkiisaan ku noolaynayaa wa una dhammaan marka biidni illaahi baa ku jirta wa unabi-ukum waan idinku waramayaa bimaa waxa ta'kuluuna aada cunaysaan iyo wamaa waxa tadakhiruuna aad kaydsanaysaan fii buyuutikum guryihiinna aad ku kaydinaysaan ina fii daalika kaagaas la-aayatan baa ku sugan lakum idinka idinkugu sugan in kuntum haddaad tihiin muminiina mu'miniin ayb wa musadiqan ayb waan idiin imid wa musadiqan xaal aan rumaynayo u rumaynayo limaa kii bayna yadaya hortayda ahaaday oo min atawraati towreed ah wuxuu iga horreeya towreed kitaabkaas inaan u rumeeyo wixii ku yaalay waliuxilla inaan idiin xalaaleeyo lakum idinka bacda aladii kii xurima la xarimay calaykum dushiina laydinka xarimay meeshaas marka waxay daliil u tahay nebiyullaahi ciisaa inuu nasakhay shareecadiisu inay nasakhday qeyb ka mid ah shareecadii towreed ibnu kathiir wuxuu yidhi wahuwa saxiixu min alqowleyni laba qowla masalada ku jirto ciise axkaamta ma towreed keliya uu ku raacay waxba ma nasakhin miyaah oo dadkii miyuu towreed u bayaaniyey unbis mise axkaamtii towreed qaarkeed buu nasakhay oo injiil lagu nasakhay amase isaga markaa uu nasakhay laba qowl baa ku jirto ibnu kathiir wuxuu leeyahay inuu nasakhay ayaa saxiix ah ahlucilmiga qaar ka midana waxay yidhaahdeen waxba ma nasakhine wixii iyaga ay isku khilaafeen ama ay ka dhumeen ayuu u toosiyey ee towreedkii sugnaa ah labadaas war baa ku jira marka meeshaas waji'tukum waan idinla imid biaayatin mucjizaan idinla imid min rabbikum aayadda oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay ee fataqullaaha ilaahay ka cabsada wa adiicuunii aniga iga dambeeyo ee adeeca ina allaha alle rabbii rabbigay weeyaan wa rabbukum rabbigiin wey nasaaradii marka waxay u bedeleen rabbidaas abii ina allaha abii saasay dheheen taxriif aada u daran wey marka nabiy llaahi ciisa mar kasta rabbigii iyo axadka abuuray waa allah ina allaha alle rabbii rabbigay weeyaan wa rabbukum idinka rabbigiin waaye facbuduu caabuda hu isaga caabuda marka rabbinimada waxay laasimsanaysaa cibaado haadaa kani siraadun jid waaye mustaqiimun toosan falamaa axasa ciisa minhum lkufra qaala man ansaarii ila allah nabiy llaahi ciisa marka wuxuu ka dareemay madax adeyg kufrigooda ay ku madax adeegayaan marka allah wuxuu leeyahay falamaa markii axasa uu dareemay gartay ciisaa ciise markuu ogaaday minhum iyaga xaggooda alkufra gaalnimo markuu ka ogaaday qaala wuxuu yidhi man yaa man waa ayo ansaarii kuwa ii gargaaraya waa ayo ilallaahi maca allaahi ilaahi maciisa gargaarka alle ii gargaarayo yaa dadkii ka midoo iila isagana ii gargaaro yacni alla waa ii gargaarayaa gargaarkaas yaa ii wehliyo w macna sidaas macno kalena man ansaarii man waa ayo ansaarii kuwa ii gargaarayo ilallaahi ilaa sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ama ilaa diinillaahi ilaahay diinkiisa yaa iigu gargaarayo macnaha in laga dhigo marna ilaadu marka waa qaayo haddii la dhaho ilaa diinillaahi diinkii alle intii ka ah yaa iigu gargaarayo xaggaas marna ilaa bimacnaa maca in laga dhigo waana laga dhigi karaa hadday ilaadu keenayso dami iyo idaafo ayb macnuhuna waxay tahay markaasi man ansaarii maca allaahi man yudiifu nusratahu ilaa nusrati illaahi lii war yaa gargaarkiisa iigu daraya gargaarka alle alle waaba ii gargaarayaaye halkaas waayo marka macnaha dawaana sidii nebigu uu yidhi oo kale waayo markii quraysh ay gaalnimadii iyo madax adeygii sameeyeen qabaa'ilkuu nebigu isku bandhigi jiray markaasuu dhihi jiray man rajulun yu'wiinii xataa ubaliga kalaama rabbii fa ina qurayshan qad manacuunii an ubaliga kalaama rabbii qabaa'ilku intuu isku bandhigo buu wuxuu dhihi jiray waryaa aniga iqaadanayo dhulkiisa iyo deegaankiisa i geynayo idumaayo kalaamka rabbi si aan u guto quraysh aniga aan ka dhashay waa ii diideen warka rabbiga inaan dadka gaarsiiyo taas iyo tana isku mida marka man ansaariya ila llaahi baas waxaa laga fahmayaa marka dacwadu inay dad rabto dad u hiiliya inay u baahan tahay ambiyadii ilaahayd ayagoo xaq ku socdo oo dadaalayay haddana waxay rabaan marka dad garabkooda galo qofku markuu ka arka marka garabkiisu inay dad taagan yihiin ay u hiilinayaan xaqi ugu hiilinayaan markaa niyadiisu aad bay u dhismeen marka nebigu markuu sidaa yidhi ansaarow helay dhulkoodii bay geeyeen diinkii bay u nusreeyeen guri kasta oo maanta diini ku jirto sababkooduu ku galay marka dadku iyagu siday iska dhigaan waayo marka qofkii marka diinka alle u nusreeyo sharaf iyo khayr uu ka helaa qofkii garabkeeda ka baxanaa waa ku dulloobaa sida aayaduba tilmaami doonaa man waayo ansaari kuwa ii gargaarayo aniga ilallaahi ilaa diinillaahi ilaahay diinkiisa ama ilallaahi maca allaahi ilaahi la jirkiisa ayib gargaarkiisa yaa gargaarka alle ii gargaaraya iigu darayo qaala alxawaariyuuna nimankii cadcaddaa waxay dhaheen xawaariyiin marka waxaa loogu bixiyey alxawaru waa albayaad caddaanta ladhaha luqata waxaana loogu bixiyey dhar cadcad bay wateen waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi kaanuu qasaariina waxay ahaayeen dadka dharka bafteeyo macnahaas marka xawaariyiin saasaa loogu bixiyey wa qiila waxaa la yidhi kaanuu sayaadiina niman iska ugaaranayo badda malaayaya wax ka ugaaranayo soo maray nabiyullaahi ciisa sidaan buu ku yidhi iyagaaba aqbalayba marka qaala alxawaariyuuna waxaa kaloo xawaari macnihiisu luqatan waa iska alxawar wa albayaade waxaa kaloo macnihi lagu macneeyaa annaasix walidaalika rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalama markii uu yidhi yaa iisoo banbaxaayo oo muhimmad marka isagoo jihaad iyo ku jiro muhimmadaas yaa u istaagaya oo qabanaya markii la yidhi oo nin walbaa marka uu soo bixi waayey zubayraa soo baxay lamaa nadaba annaasa yowma alaxzaab fantadaba zubayru uma nadabahum waa wacday haddana nebiga fantadaba zubayr faqaala nabiyu sal ll ly slama ina likulli nabiyin xawaariy nebi kastaa ina likulli nabiyin xawaariyan ayuu leeyahay waxawaariyi azubayr aniga ka ii gargaarayo waa zubayr marka macnahaas wuxuu ku tusayaa marka ana alxawaariya huwa annaasiru qaala alxawaariyuuna waxay yidhaahdeen naxnu annaga ansaarullaahi alla diinkiisa kuwa u gargaarayaan nahay aamanaa waan rumaynay billaahi alleh washhad markhaati noqo biannaa annagu muslimuuna kuwa hoggaansamay inaan nahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow aamanaa waan rumaynay bimaa kii ayaan rumaynay ansalta aad dejisay aada soo dejisay watabacnaa waxaan raacnay alrasuula rasuulkii baan raacnay ee faktubnaa nagu qor maca shaahidiina kuwa markhaati furayo shaahidiintana waa ummatu muxamed ummaddaas gadaal ka imaanaysa shuhadada ah nagu dar kuwaasna faktubnaa maca shaahidiin ibnu cabaas wuxuu yidhi maca ummati muxamed ummatu muxamed nagu dar oo nagu yacnii qor macooda ibnu kathiirna wuxuu yidhi wahada isnaadun jayid shaahidiintu marka waa ummatu muxamed markii xawaariyiintu ay u nusreeyeen mar allaale markii nebi dacwo la imaado ansaar iyo dad u gargaaro ou helo dhinaca kalena marka waxaa ka imaada dad diinkaas la dagaalamo ayb halkan marka wuxuu alla ka tilmaamayaa marka yahuuddii sida ay nabiyullaahi ciisa u hagarsadeen oy u shirqooleen iyo sidii alle uga badbaadiyey qisadaa marka iyadoo kooban ibnu kathiir baa halkan ku sheegay wuxuu yidhi suma qaala tacaala alla wuxuu yidhi mukhbiran can mala'i bani israa'iil isagoo ka warramayo reer bani israa'iil jamaacadoodii fii maa hamuu bihi min alfatki wixii ay ku fakereen oo inay gaadmo ku dilaan nebiyullaahi ciisa ah min alfatki biciisa calayhi salaam ayb wa iraadatihi bisuu'i iyo doonistii ay xumaan ay la dooneen wasalbi iyo inay markaa salbiyaan oy gacmaha iyo musbaar iyo wax uga dhakawiyaan ayb iyo madaxa xiina tamaala-uu calayhi markay u heshiiyeen wa washaw bihi ilaa maliki dalika azamaan nin boqoroo berigaas joogay bay ku direen wa kaana kaafiran boqorkaasna gaal buu ahaa fa anhow ilayhi waxay gaarsiiyeen ana haahunaa rajulan meeshaan nin ayaa ku jiro yudilu nnaasa dadka dhuminayo wayasuduhum can daacati almelik boqorka daacadiisa ka celinayo wayufsidu racaayaa shacabkaagana kaa fasaadinayo kaa hadlaynayo ninkii madaxda ahaa bay marka ka soo mareen daa'imanna dadka xunxun waa sameeyaan waxaasoo kale ayb wayufariqu bayna alabi wabnihi aabbayi wiilkiisii buu kala geynayaa ilaa gayri dalika mima taqalladuuhu fii riqaabihim wa ramowhu bihi min alkadib ilaa gayri dalika waxaas waxaan ahaynoo iyagu ay dhabar ka saarteen wa ramowhu bihi nabiyullaahi ciisa ay ku tuureen oo min alkadibi been ah wa annahu waladu zaniyati zinyatin yacnii haween marka zaaniyada cunug ay dhashay ama zino cunug ku dhashay inuu yahay bay saasay dhaheen xatasta xata istathaaruu gadaba almelik ilaa ay kiciyeen ninkii boqorka caradiisa fabacatha fii talabihi man ya'kuduhu markaa yacnii wuxuu diray ciidan iyo waxbuu diray qof soo qabto oo wayaslubuhu markaa salbiyo oo yacni saa gacmaha ka xiro wa yunakkilu bihi markaa yacni ciqaabo falamaa axaatuu bimanzilihi gurigii uu ku jiray markay hareereeyeen wadannuu annahum qad dafiruu bihi ayna maleeyeen inay gacanta ku dhigayaan ay qabanayaan najaahu allahu tacaala alla waa ka koriyey min beynihim dhexdooda wa rafacahu min rawsanatin meel baa marka guriga laga duleeliyey halkaasaa laga saaxay min rawsanati dalika albeyt ila samaa wa alqa allahu shabahahu calaa rajulin miman kaana cindahu fi lmansil nin marka dadkii guriga ku jiray ayaa loo ekeysiiyey nabiyullaahi ciisa laba riwaaya jirta marka riwaaya waxay leedahay xawaariyiinta dhexdooduu yidhi yaa jannada igula rafiiqtamo oo aniga ekaanshahayga la saaraa la ii ekaysiiyaa oo markaa sidaana haddii lagu dilana aniga macayga jannada uu ku ahaanayo nin baa marka soo istaagay riwaayo kalena waxay wariyaan oy leedahay sidaas ma ahayne ninkii ku diray ee yahuudiga ahaa ayaaba loo ekaysiiyey ciise shabihiisa isagaasaa la dilay marka ayb labadaasba waa ku yaallaan kutubaha ayb taariikha ayb falamaa dakala ulaa'ika markay soo galeen ictaqaduuhu fii dulmati leyli ciisaa bay u maleeyeen fa akhaduuhu waa qabteen wa ahaanuuhu wa salabuuhu wa wadacuu calaa ra'sihi shawka bal nimankaas qaabdaradooda arag nebi ilaahay bay sidaas inay yeelaan jeclaysanayaan wa kaana hada min makri illaahi bihim shirqoolka alla ou shirqoolay kaas wahay marka qisadu marka macnahaas ayaa ku jira ayb marka ciise ma dhintay mase ma dhimanin aayadda dambaan ku arkaynaa wa makaruu way shirqooleen yahuuddii waaye wamakara allaahu allana waa shirqoolay iyaga wallaahu allana khayrulmaakiriina kuwa wax shirqoolo ka ugu khayrka badan w marka de shirqoolka alle cadaalad iyagaa ile muqaabala waxi ay sameeyeen la muqaabalaynayo ayb laakiin iyaga kooda waa dembi iyo khiyaano wamakaruu way shirqoolay nebiyullaahi ciisa wamakara allaahu allah shirqoolay wallaahu allana khayru lmaakiriina kuwa wax shirqoola kan ugu khayr badan id qaala allahu yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilaya wamuطahiruka udkur xus id waqti qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisow innii aniga mutawafiika mid ku oofsanayaan ahay wa raaficuka ku kor yeelayo ilaya aniga xaggayga kuu kor yeelayo wa mudahiruka mid ku dahirayaan ahay min aladiina kuwii xaggooda kaa dahirayo kafaruu kufriyey wa jaacilu ladiina kuwii mid yeelayaan ahay itabacuuka adiga ku raacay fowqa aladiina kuwii korkooda kafaruu gaaloobay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha uma markaa dabadeed ilaya aniga xaggayga marjicukum noqodkiinu ahaaday fa axkumu waan xukumayaa baynakum dhexdiinna fii maa kii kuntum aada ahaydeen takhtalifuuna fiihina isku khilaafaysaan faama aladiina kuwii kafaruu kufriyey fa ucadibuhum waan cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabka oo shadiidan adag fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waalaakhirati aakhirada dhexdeeda wamaa lahum uma sugnaanin min naasiriina kuwa u gargaaraya wa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa camiluu shaqeeyey alsaalixaati acmaasha susuuban fa yuwafiihim waa u oofinayaa alleh ujuurahum ajaryaalkooda wallaahu alleh laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa dulmiga falo daalika kaagaas natluu waan akhrinaynaa hu isaga calayka korkaagan ku akhrinaynaa min al aayaati aayaadka alle xaal uu ka mid yahay wadikri dikrigiina xaal uu ka mid yahay alxakiimi yacnii xikmaddu ay ku dheehnayd halkan marka mufasiriintu waa isku khilaafeen ilaa adigu saddex qowl ama afar qowl baa ku jirto inii mutawafiikadaas dayib in la yidhaahdo inii mutawafiika wa raaficuka taqdiim iyo taakhiira ku jiro macnuhuna wuxuu yahay id waqti xus qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisow innii anigu raaficuka ilaya waa midku kor yeelayaan ahay xaggayga wa mutawafiika dabadeedna waa ku oofsan doonaa waa dhiman doontaa way marka waqtiga uu dhimanayana waa waqtigii uu soo dega ka bacdi haadaa tafsiir weeyaan marka kan a'imo badan baa ku tageen tafsiirkaas tafsiir labaad wuxuu leeyahay innii aniga mutawafiika waa ku hurdisiina wa ayb oofsigaas marka dhimashadii lagama waday waa wafaatu nawmin qur-aankana waa ku jirtaayo allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha midda aan dhimasho loo qorin alla waa oofsadaa iyadana hurdadou ku oofsadaa idan hurdadu marka waa wafaad iyo oofs macnana marka sidaas waayo rabiic ibnu anas iyaa ku tageen macnahaas wa huwa aladii yatawafaakum billeyli wa yaclamu maa jaraxtum finahaar alla habeenkii buu idin oofsanayaa oofsiga habeenkii waa maxay hurdada way inii mutawafiika marka waa ku seexinaa waay macnaheedu tafsiir labaad waa kaas marka mid saddexaad waxa uu yahay inii mutawafiika waa ku dilayaa ibnu cabaasaa laga wariyey oo wuxuu yidhi inii mutawafiika waa wafaatu mowtin waa dhimasho laakiin ma fasirin ibnu cabaas sidee ku dhimanaa nebiyullaahi ciisa hadda miyaa yacni ma dhintay mise dhimashadu mid soo socoto waay kama hadlay isaga labay marka u fasireen marka warkaas ibnu cabaas wahbi ibnu munabbih se wuxuu yidhi nabiy llaahi ciisa waa dhintay saddex saac ayuu mootanaa waa lasoo nooleeyey ka bacdi warkaas kama foga qisaska israa'iiliyaadka leanna maxaa yeelay wahb ibnu munabih wuxuu ka mid ahaa dadkaas kutubahaas iyo waxaas aada u wariyo isaga laftiisu dadkaas u ahaa faraa isaguna wuxuu yidhi warkaas ibnu cabaas war faraa leeyahayna waa lagu fasiraayo oo macnuhu uu yahay inii mutawafiika bacda nusuulika ciisa ibnu cabaas isaga kalama qaadin waa ku oofsanayaa goorma waaye waa markaad soo degta ka bacdi lianna axaadiid mutawaatira soo aroortay nebiyullaahi ciisa inuu soo degi doono dajaal uu dili doono ummaddan uu ku daba tukan doono imaam keeda ah khinsiirka inuu dili doono jizyada inuu dhaa ridi doono islaam maahane wax kale uunan aqbali doonin waxaasoo dhan waxay daliil cad u tahay inuusa dhimanin in uunan dhimanin bay daliil u tahay waana axaadiid mutawaatira iyadoo marka axaadiidtaas lagu fasiraayo warka ibnu cabaas in sidaas loo fasira ayib nasaaradu ayaga waxay qabaan ciis nabiyullaahi ciisa in la dilay maalin jimcaha la dilay jimca la joogay sabti baa la joogay waa la dilay bay leeyihin haddana waxaa laga dhigay salbi waa la salbiyey jimco sabti iyo axad sidaas u ahaa isniintii baa marka la qaaday oo la nooleeyey laba waxay qaban marka dilid iyo nooleynay aaminsan yihiin jimcada ugu dambaysa bisha maarso yay yidhaahdaan waa markii la dilay waay jimcaa la dilay maalin ah waana jumcada ugu dambaysa bishaas maarso isniinteedana waxay yidhaahdaan waa marka lasoo celiyey waa marka lasoo nooleeyey aakhiri zamankana waa imaad doonaa marka waa imaad doonaadaas waa laysla aaminsan yahay laakiin ma dhintay mase ma dhimanin ma dhimanin saasay culimmadu ay ku ijmaacsan tahay ibnu cadiya siduu sheegaya ayb mutawafi kadanna sidaasaa lagu macnayna nasaaradu ayaga marka waa imaanaa haddana mar kale dadkiibuu marka u gargaarayaa bay leeyihiin ciise awalba dadka u dhintay laakiin waxaa axmaqnimo ah oo aada loola yaabaa nimankan nasaarada calaamadda u ah diinkooda oo ay ku cibaadaystaan waa calaamadii lagu ihaanaystay nebigooda say sheegayeen iyaga bal ilaahooda marka waxaa la yaab leh yahuud inay dishay nebigu yacni ciise haddana sidii ay u ihaaneysteen inay haddana ilaahay ku caabudayaan nasraani kastaa marka kirishadaas xuntaabuu wataa markaasuu ilmaha madax u saaraya isagii madaxibuu saarana waa u sujuudayaa yacbuduuna sulbaan marka axmaqnimo miyaynan ahayn marka yahuuddii sidaas u dhibtay ciise sifadii ay ku dhibeen haddana inay alle ku caabudayaan wax ka axmaqsan male marka kuwaas haddana beri dhexdaanay marka waa heshiinay ay yidhaahdeen yahuuddii marka iyo annagaa heshiinay arrinkaasna waa ka heshiinay marka see arrin diin oo caqiide ku tacalluqo markiiba inay ka heshiiyaan waxaan dhan marka nasaaradu waa baatil caqlan wa sharcan nasaaradana waxaa la yidhaha radintoodu wax badan uma baahna leanna iyaga dhan caqaa'idkooda caqligayba ka hor imaanaya saddex ilaah oo hal ilaah isku ah warka kirishadaan oo haddana ay alla ku ay ku caabuda ay yacni caabudayaan iyadoo haddana ay sidan tahay waxyaabahaas oo dhan calaa kullin war dheer waaye suuratu nisaana waa laga yaabaa ibnu kathiir inuu aad ugu sii faahfaahiyo inii mutawafiikada macnaheedu sidaas waaye xoogaha ibnu caashuur meeshaan waa ku yar simbiririxday wuxuu leeyahay nabiyullaahi ciisa waa dhintay buu qabaan wuxuu leeyahay nabiyullaahi ciisa inuu dhintaa xoog badan aayaddaanna inii mutawafiika lama awilaayo axaadiidta nusuulu ciisa baa la awilaa buu leeyahay maxaa la dhahayaa markaas haddayba ansaxdo waxaa la leeyahay buu yidhi marka waqtulbacfi agteedaa lasoo bixinaa aakhiro lowna toos u aadayaayo dhimasho dambe ima jirto oo ciise markaas ma dhimanayo horowba u dhintay markan dambena waa bacfi iyo nushuur ayuu ka dhigaa waxa dhan arrinkaana dabcan waxaa keenaya wuxuu aad ugu taasuray zamakhshari leanna badanaa tafsiirkiisa balaaqa iyo waxyaabahaas aad u daneeyaa zamakhshari buu aad u daalacday deriskaana marka marmar waa ku jiidana marka meeshaas xoogaa ku yar simbiriirxday in la ogaado ayay u baahan tahay meesha marka macaanida ku jirta sidaas weeyaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed